bismillaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin fiidnimo wanaagsan waa habeennimo taariikhdu ay ku astaysan tahay siddeed iyo tobanka bisha setembar sannada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta u ambabaxay magaalada new york ee dalka maraykanka wafdiga ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxa ay ka qaybgeli doonaan shir shirka toddobaatan iyo labaad ee golaha guud ee qaramada midoobe ee ka furmaya xarunta un-ka ee magaalada new york ra-iisul wasaaraha ayaa lagu wadaa in uu maalinta jimcaha ah shirka ka jeediyo khudbad dheer oo uu kaga hadlayo xaaladda dalka iyo sidoo kale isbedeladii ka dhacay tan iyo markii loo doortay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo sidoo kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa kulamo la qaadan doono madaxda iyo sidoo kale ka qaybgalayaasha shirka new york madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa shirka ka baaqsaday sababo aan la shaacinin iyadoo ilo ku dhowdhow madaxweynaha xafiiskiisana ay xaqiijiyeen in madaxweynaha uu shirkaasi u diray ra-iisul wasaaraha soomaaliya horey waxaa kaga sii horreeyey new york ra-iisul wasaaraha soomaaliya wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda soomaaliya yuusuf garaad cumar kaasi oo hordhac u noqonayay xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha soomaaliya kooxo hubaysan ayaa maanta barqadii waxa ay ku dileen haweeney guddoomiye waaxidka ah degmada xamar jajab ee gobolka banaadir iyadoo la tilmaamay ay kaga nooleed degmadaasi haweeneyda ka hor inta aysan dirin kooxaha buskooladaha ku hubaysan dhilka kadib waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya kaasi oo aan ku guulaysan inay gacanta ku soo dhigaan kooxihii falkaasi ka dambeeyey saraakiisha ammaanka oo warbaahinta la hadlay waxa ay sheegeen inay wadaan baaritaano ku aadan sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa kooxaha falka dilka ka dambeeyey ee haweenadaasi dilay waana guddoomiye waaxeedkii saddexaad ee isla waaxdaas laga dilo ayadoo laba ka horreysay sidoo kale lagu dilay gudaha degmada xamar jajab ee gobolka banaad waa dilkii saddexaad oo afar iyo labaatan sac gudahood ka dhaca magaalada muqdisho ayadoo falalkan kooxaha geysanaya inha ay wax ku dilayaan wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in xulka qaranka jabuuti ay imaan doonaan magaalada muqdisho sida kula saaxiibtinimo ay ula ciyaaraan xulka qaranka soomaaliya munaasabad maanta ka dhacday xarunta wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ayay ka sheegtay khadiijo maxamed deeriye oo ah mudano ka tirsan baarlamaanka ahna wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha waxaana munaasabadaasi qalab isboorti ku guddoonsiiyey wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha safaaradda jabuuti ee magaalada muqdisho guddoonka alaabta kala duwan kadib waxaa warbaahinta si wada jira ula hadlay xiriirka kubadda waa guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta qaranka soomaaliya cabdiqani saciid carab sidoo kale waxaa madashaasi ka hadlay safiirka dowladda jabuuti ee soomaaliya iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda dhammaan waxa ay ballan qaadeen inay ka dabay doonaan riyada ah in muqdisho ay nabad tahay dhowaana xulka qaranka jabuuti uu imaan doono magaalada muqdisho si uu la ciyaaro walaalaha soomaaliyeed sidaasi waxaa warbaahinta u sheegay safiirka dowladda jabuuti ee soomaaliya waa wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda soomaaliya khadiijo maxamed deeriye oo gabadii dhashay waxa ay sheegtay in ay dhowaan filayaan in dib u dayactir lagu bilaabo tuuliga ee istaadiya muqdisho oo fariisin u ah ka tirsan kuwa midooda afrika ee amisom khadiijo maxamed deeriye waxa ay sheegtay in sidoo kale ay wadaan qorshayaal ku aadan sidii garoomo casri ah looga dhisi lahaa soomaaliya waxay soo hadal qaaday dhowaan tartanka ka dhici doona magaalada kismaayo oo haatan dib u dhacu ku yimid balse waxay sheegtay inay ka rajaynayaan in wax badan ay kasoo baxaan halkaasi ayadoo tanina qayb ay ka tahay isdhexgalka bulshada ee ay wasaaradda abuurayso ayadoo la kaashanayso xiriirka kubadda cagta soomaaliya gabagabadii munaasabadaasi waxaa agab kala duwan la siiyey dhallinyaro yaryar oo qayb ka ahaa dadkii maanta munaasabadda galay soona dhoweynayay safiirka dowladda turkiga waa dowladda jabuuti ee soomaaliya iyo sidoo kale guddoonka agabkan kala duwan iyadoo siddeed iyo toban koox oo ka mid a kuwa ciyaara kubadda cagta soomaaliya ay heli doonaan agabyo kala duwan oo ay ugu horeyso dharka iyo sidoo kale kubadaha lagu ciyaaro saddex koox oo ka mid ah ayaa heli doonta iyagana dhinaca basketboolka libis kala duwan oo ay ugu tala safaaradda una soo marsiisay wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa raadiyo wardheer waxgaradka iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda degmada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa ugu baaqay madaxweynaha cusub ee maamulkaasi maxamed cabdi waare inuu xal ka gaaro dagaalada soo laalaabtay ee warshiiq ee qaybo ka mida gobolka shabeellaha dhexe gudoomiyaha degmada warshiiq oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay ka rajeynayaan madaxweynaha inuu la falgalo arrinta dagaalbeeleedyada soo laalaabatay ee inta badani ka dhaca degmada warshiiq iyo deegaano ku dhow dhow taasi oo u dhexayso dad walaalaha oo uu sheegay in halkaasi ay deegaan ku yihiin waxa uu noogu baaqay madaxweynaha cusub inuu qaato kaalintiisa ku aadan xalka gaarisa dagaaladan in muddo ah kusoo laalaabtay halkaasi
oo subiye madaxweynaha dib u heshiisiinta beelaha degan hirshabeelle oo dhan inuu dib u heshiisiin u suubiyo labada gobol oo hirshabeelle iyo shabeellaha dhexe iyo iyo hiiraan iyo shabeellaha dhexe inuu usuubiyo oo maxaa dib u heshiisiin khaasatan gobolada kale khaaska sida gobolka shabeellaha dhexe sidoo kale dib u heshiisiin colaado meelo colaado beeleedyo oo degmooyinka adaladooda meelo kale kasoo jeeda oo ka jirto madaxweynaha waan ka codsanhaynaa ninka keliya oo tamata kici karo oo aqoontaas u leh oo dalkii dadkana aqoon u leh waa madaxweynahana sharafta leh ee maxamedmaay abaare aad baa u mahadsan yahay taasna waxaan ka codsanhaynaa in wax ka qabto dib u heshiisiintaas
maxamed cali yuusuf xogayaha degmada warshiq ayuu ahaa haddaan horey idinkugu sheegay guddoomiyaha degmadaasi waa inaga raalli ahaanaysaan qodobada kale ee barnaamijka aan idinkugu talagalnay waa wararkeena haddii aan si anbaqaadnane maamulka somalilan ayaa shaaciyey in arday gaaraysa saddex kun ama ka badan ay ku dhaceen imtixaankii dawliga ah ee qaaday wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare ee maamulka somalilan xisbiga wadani oo ah xisbi mucaarada si aadah kaga soo horjeeda aragtida kulmiye waxa uu ku dhaliilay in kulmiye uu ka gaabiyey tayinta waxbarashada deegaanada somalilan taasina sabab ay u aheeday dhicitaanka ardayda faraha badan sida uu warbaahinta u sheegay waa garabka dhalinyarada xisbiga wadani oo shir jaraa'id u qabtay warbaahinta imtixaankii shahadiga ahaa ee shalay wasaaradda waxbarashadu ay ku dhawaaqday foolxumo weyn baa ka muuqatay runtii waxyaabaha yaqyaqsiga ah ee aan caqliga caadiga ah iyo umadnimada ceebta ku ahay muuqda waxay saddex kun iyo jarjar arday oo dhacay ardaydaasi wixii u dhacday sababtu waa tayixumida waxbarashada somalilan taalla weliba dugsiyada dawliga ah ee ay ahayd inay tayo yeeshaan oy sharaf yeeshaan oo ardaydeedu noqdaan kuwa ugu sarreeya waa dugsiyada ay ardaydeedu ugu hooseeyaan imtixaanka la qaaday waxaa ceeb ah oo foolxumana weliba ah runtii ardayda dhacay dhammaantood inta ugu badani waa dugsiyada dawliga ah tayaxumi baa taalla dugsiyada dawliga ah macallimiintu mooraal ay ardayda wax ugu dhigaan ma hayaan dugsiyadii waaweynaa ee magaca weyn lahaa qaarkood baa hadda waxa weeye aan hal arday keenin darajada aada oo c e d iyo sidoo kale maxamed yaasiin ayaa kaga ayaa ku eedeeyey wasiirka waxbarashada maamulka somalilan inuu kaga mashquulay halkii uu soco lahaa tayada waxbarashada ee deegaanada somalilan ka jirta ololaha doorashada ee xisbiga kulmiye uu ku jiro oo uu sheegay inuu ku lumiyey wakhtiga ugu badan halkii ahaa dhinaca waxbarashada qaar dhacay waxaa taas muuqanaysa in waxbarashadii toddobadaa sannadood ee xisbiga kulmiye hogaaminayay ay fashilantay fashilkaasina markii ugu horreysay oo ka bilaabmay dugsiyada hoose dhexe macallimiintii iyo ardaydii bilaashka laga dhigay oo fashilkaasi kasoo bilaabmay iminkana uu soo gaadhay dugsiyadii sare waxbarashada iskuullada barefadka ah iyagu tayadoodu waxay ka muuqataa lacagta ay dadku la baxaan macallinku wanaagsani wuxuu tagaa dugsiga barefadka ardayga adduunka loo hayaana wuxuu tagaa dugsiga barefadka laakiin dadkii danyarka ahaa iyo ardaydii dhiganayay dugsiyada dawliga ahi ma aha qaar haysta waxbarasho taya leh macallimiintuna saddexdii bilood ugu dambeeyey aana wax mushaahara qaada intooda badan dugsiyada dawliga ee lagu kaamayn garaynaya ee wasiirkii waxbarashada uu kaga mashquulsan yahay ololaha
wadani ayaa rumaysan in dhicitaanka dhalintan soomaaliyeed ee somalilan ee wax ka barata dugsiyada sare ee maamulkaasi deegaanada uu ka arrimiyo ku yaalo inay sabab u aheeday wasaaradda waxbarashada oo ka mashquushay sida uu sheegay tayeynta waxbarashada tana ka doorbiday ololaha doorashada la filaya dhowaan inay ka dhacdo deegaanada maamulka somalilan warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer aqay arta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhegaysanayo waa naga intaa anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa idin akhrinayay intaynu dib u kulmayno sidaasi nabadgelyo